subax wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ah ee v o a losian joke oo ah haweeney kenyan ah oo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ay ka afduubteen gudaha soomaaliya kooxo burcadbadeed ah ayaa dhowaantan xorriyaddeedii dib loogu soo celiyey waxay shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho halkaasi oo ay kaga hadashay sidii loola dhaqmay muddadii ay gacanta ugu jirtay kooxihii burcadbadeeda ahaa jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ku saabsan lusion joki ayaa koox burcadbadeed ahi waxay ka qafaasheen gudaha soomaaliya bishii nofembar sanadkii laba kun iyo afar iyo toban xilligaas oo iyada iyo koox kale oo ay isla socdeen dawaqaybin ka wadeen gudaha soomaaliya maalmo ka hor ayaa waxaa soo furtay ciidamada maamulka galmudug kadib howlgal uu maamulkaasi sheegay in aan wax khasaaraha ka dhalanin ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gudaha maamulkaas waxay saxaafadda kula hadashay magaalada muqdisho lusin joki halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen safiirka kenya ee soomaaliya lucas tumbo francisco madiera oo ah ergeyga gaarka ahi ee guddoomiyaha guddiga midooda afrika ee soomaaliya taliyaha ciidamada amisom ee soomaaliya jenaraal cismaan nuur subagle iyo saraakiil kale waxay lusin joki ka sheekaysay muddadii ay gacanta ugu jirtay kooxihii qafaashay iyo sida loola dhaqmay markiina la qabtay waxaana loo kaxeeyey oona lagu hayay qol gudihiisa gurigu waxa uu ahaa mid xidhan cidna dibadda uma baxaynin looma ogolayn inaan qoraxaysanno ka soo bilow nofembartaasi desembar januari ilaayo maaj markaas ayaana loo ogolaaday inaan bannaanka u dhaqaaqi karno waana markii aan ogaaday inaan qabo xanuun daran oo lugaha ka kabaabyooday oo dareemuhu ay liitaan iyo kalagoysyada islamarkaasina ka xanuunsanayo lafaha laakiin lugahayga ayaa wada kabaabiyooday waxaan weydiistay inay ii oggolaadaan inaan qoraxaysto laakiin maysan oggolaan waxaana la siinayay cunto aad u yar injoki ayaa ka sheekaysay inay ku faraxsan tahay in xurriyaddeedu ay dib u hesho ayna sugi karaynin inay la kulanto qoyskeeda gaar ahaan gabadheeda waxaan leeyahay hal gabar waana gabadha keliya ana aadka ugu jeclahay dowladdu waxay iga caawisay inaan la hadlo iyada waxay ahayd qiiro wayna iga ohisay maxaa yeelay iyada ayaa oysay xitaa maanta waan wacay maysan rumaysan karin weli aad ayayna u oysay anna waan ooyey waxaan u dhimanayaa inaan arko hadiyo jeeraale iyada uun baan ka fikarayay tacliinteeda laakiin waxba ma aan qaban karin alle ayaan u mahadcelinayaa oo waan noolahay lusin joki ayaa nofembar sanadkii laba kun iyo afar iyo toban markii la qafaalanayay waxaa la socday oo lala qafaashay gajamba kuriya kaasoo isna la soo badbaadiyey bishii februari labayo tobankeedii sanadkan aan ku guda jirno danjiraha kenya ee soomaaliya lucas tumbo ayaa u mahad celiyey dowladda soomaaliya oo gacan ka geystay soo badbaadinta muwaadiniinta kenyaanka ah innagoo la kaashanayna dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah oo ay ku jiraan kuwo aan dowliga ahayn waxaannu raadinaynay iyaga waxay isla socdeen nin kale gajamba kuriya marka wada shaqayn innaga iyo dowladda ah kadib waxaa noo suura gashay inaan soo badbaadinno gajamba februari sanadkan dhab ahaantii waxay ahayd labayo tobankii februari waxaan u dirnay waddanka nasiib darrow suurtagal umaysan ahayn ciidamada ammaanka ee soomaaliya inay soo badbaadiyaan iyada balse waxaannu sii wadnay wadahadallada aan la yeelanaynay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waynana caawiyeen muwaadiniinta kenyaankahi ayaa ka mid ahaa tiro ajaaniba oo kooxo burcadbadeed soomaaliya ay gudaha dalka soomaaliya ku haysteen kuwaasoo ay doonayeen in sii deyntooda madax furasho laga siiyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inoo soo diyaray islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a